barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegaysanaysaan mawjadaha gaaggaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan v o a somaali com
waa duhur axad ah toddobaiylabaatanka bisha ogost sannadka labada kun iyo toddoba iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa halkan si wada jiradi kala socodsiinaya jacfar kukayan oo ah ismaaciil xuseen farjar
qodobada aanu idiin haynana waxaa ka mid a barnaamijkii hibada iyo hal abuurka oo toddobaadkanna aanu ku eegayno dhallinyarada iyo qoraalka waxaa laascanood inoogu soo diyaariyey wariyaha v o ada qoraalku waa wax fara badan ninku markuu yidhaaho qoraa waxbaan qoraya wuxuu ka turjumayaa ummadda ummadda tanuu qoraya waa nin qof qoraya haddii aad wax liicsan qortid ummaddii baad ku girtid haddii aad wax toosan qortidna ummaddii baad toosi sidoo kalena dhinacii heesaha ayaan iyana barnaamijka idinku haynaa
markaan dada jiray shan iyo toban markaan damac kuula soo facay dookhayga markaan saan tegey naftayda midaanu doorbido adeedaniga oon ka garanay naftayda midaanu doorbido adeedaniga oon ka garanay Allahu akbar.
xubintii ciyaaraha ayaanan barnaamijka ka marnayn hase ahaatee marka hore ku soo dhowaada qodobo ka mid ah warkii dunida ugu waaweyna
duufaanta loogu magacdaray harvey ayaa dishay qofkii labaad iyada oo daadad iyo roobab kala duwani ay weli ka sii da'ayaan gobolka texas gaar ahaan dhinaciisa koonfur galbeed qofka labaad ee duufaantan ku dhintay ayaa ahayd haweeney iyada oo xilliga daadadku la kulmeen ay saarayd gaadhigeeda oo marayay suuqa magaalada houston
ciidamada qalabka sida ee dalka liibnaan ayaa ku dhawaaqay xabad joojin dhankooda oo keliya dagaalkii ay kula jireen ururka isis ee ka socday xuduudka uu dalkaasi la wadaago suuriya bayaan maanta ka soo baxay ciidamada ayaa lagu sheegay in xabad joojinta looga gol leeyahay sidii fursad loo siin lahaa wadahadallo lagu doonayo in dib loogu soo furto sagaal askari oo libnaaniyiin ahoo la afduubtay bishii ogos ee sannadkii labada kun iyo afar iyo tobankii kuwaasoo weli maleeshiyada gacanta ugu jira sidoo kale waxaa xabad joojintaa lamida ku dhawaaqay ururka xisbullah ee dalka lubnaan iyo xogaga dowladda suuriya oo isla aagaasi isis kula dagaalamaa soddon askari oo bilays iyo milatari isugu jira ayay kooxda daacish qafaalatay markii ay qabsadeen deegaanka carsaal ee soodinta ku yaala saddex sannadood ka hor afar ka mida waa ay toogteen midna dhaawac ayuu u geeriyooday halka lix iyo toban kalena lagu soo daayey heshiis maxaabiista laysku dhaafsanayay oo dhacay bishii disembar ee sannadkii labada kun iyo shan iyo tobankii
duhur wanaagsan idil ahaantiinba laanta afka soomaaliga v o ayaad nagala socotaan haatanna waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii hibada iyo halabuurka oo toddobaadkan aan kusoo eegayno dhallinyarada iyo qoraalka waxaana laascaanood inoogu soo diyaariyey wariyaha v o a cabdikariin olol
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijkeenni hibada iyo hal abuurka oo toddobaadkan idinka imanaya magaalada laascanood ee xarunta gobolka sool waxaynu ku eegi doonnaa doorka hal abuurka iyo qoraaga iyo waxyaabaha ugu muhiimsan waxaana barnaamijkanan hibada iyo hal abuurka marti inoogu ah maanta ah qoraa aadan jaamac oogle oo ka mid a qoraayada gobolka sool murtimeer siciid cabdisamed oo ka mid a akaademiyadda cakaare ee ka dhisan gobolka sool ugu horreyn waxaan ku bilaabi doonaa aadan jaamac ogle oo si weyn inoola qaadaa dhigi doona waxyaabaha ugu muhiimsan ee hal abuurka looga baahan yahay iyo qoraagu inuu salka ku hayo waxyaabaha uu qorayo buugaagta iyo waxa uu soo bandhigayo aad baad umaqsan tahay cabdikariin cabdulaahi cabdikariin olol waa salaamayaa bahda v o a waxaan leeyahay hal abuurka hal abuurka waa fara- waa ballaaran yahay waxaa kamid a qeybtan qoraalka waxaa kamid a qeybta curinta maansooyinka sheekooyinka marka koowaad marka laleeyahay maxaa looga baahan yahay qofka waxa- hal abuurka ah wuxuu doona hama noqda ama waxa qoro ama waxa curiyo waxaa looga baahan yahay horta marka koowaad in waxa uu qorayaa ay yihiin wax tifatiran inay yihiin wax sal- salka ku haya saddex qodob marka koowaad wax salka ku haya diinta dadkan waxu sheegayo diintooda wax ka degaysa inay yihiin labo inuu xambaarsan yahay dhaqankeennii inuu xambaarsan yahay afkeennii inuu xambaarsan yahay een, wax kasta oo wanaagsan oo aan inaw lahayn waa qodob waa labo qodob waa dhaqankii iyo diintii marka saddexaad inay yihiin wax dareen bulshada ka hadlaya dareen bulshada ku dhex meelaya inuu yahay oo qofku marka uu arko qacisha ku siiyo waxa uu akhriyayo inuu dareemo in isaga laga sheekeynayo ama saaxiibkii laga sheekeynayo ama qof uu arkay laga sheekeynayo waa inay yihiin wax ka turjumaya oo reflection u ah dareenada bulshada ka dhex jira laakiin haddii ay yihiin waxaan wax hore u dhacay ama ay yihiin waxaad een, adigu markaas samaysay laakiin aan bulshadii ka turjumayn een, waxa weye halabuurkaagu ma hirgelayo marka koowaad waxaa loo baahan yahay in uu noqdo wax dareen bulshada saddexdaa qodob baan kulle anigu een, aadan ahaan aan inta badan isticmaala cabdikariinow waxyaalaha aan qorana waa sheekooyinka gaaban oo ka hadlaya een, inta badan dareenada dhalinyarada bulshada dhexdeeda een, ku meeraya gaar ahaan waxaan aad u xooga u saaraa een, arrimaha bulshada een, baraha bulshada lagu dhexdooda lagu isticmaalayo waxaa ka mid ahaa sheekooyinka aan een, hal abuuray ee, een, facebook inta badan soo gelin jiray waxaa ka mid ah waxaad arkaysaa qof een, een, dumar ah oo sawir soo gelinaya facebooka qofka dumarka facebooka markay soo geliso waxaas een, waxaa leegta saaraya ama comment uga bixinaya qof kale nin ka ajaaniba iyada kadib wuxuu ugu qorayaa waa kugu faanaa oo kale kadib waxaan sameeyey sheeko halkaa hal abuur ahayd oo een, aan anigu curiyey kadib marka leegta uu saaro ninkaasi oo uuna ugu qora waa kugu faanaa gabadhiina waa la qabaa nin kala qaba ninkii xanaaqii iyo iyo dhibaatadii iyo cudadii ku dhacday inuu la waashay oo kale maan sheeko noocaas oo kalea aan curiyey baa jirtay waa dhibaatooyin dhici kara waana wax bulshada dhexdooda inta badan ku badan marka waxaan u baahannahay daynu soomaalinahay la- inaynu qodob koowaad aynu saarano ay tahay in horta wixii awoowayaasheen inooga tageen ee dhaqan ahaa inaynu qorno marka koowaad hadday maama ahayd hadday dhaqan ahayd hadday ay sugaan ahayd inaynu intiin inteena karaankeena aynu qorno oo isu geyno Ee, waa ma- cabdikariina waa- waa sidaa Een, aadan waan kugu soo noqon doonaa waxyaabo badan baynu een, diiradda saaraynaa murtimer siciid bal iiga waran dhanka een, qoraalka iyo waxyaabahaad adigu isleedahay dhaliilo badan baa dul hoganaya marka xagga een, qoraaga iyo hal abuurnimadiisa la eegayo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu Een, waa salaamaya cabdikariin olol iyo een, idaacadda v o a washington Een, aad baan ugu faraxsanahay horta marka ugu horeysa Een, intaa kadib markaan ka gudbo waxa weeye horta qoraalku waa wax fara badan ninku markuu yidhaaho qoraa waxbaan qorayaa wuxuu ka turjumayaa ummadda ummadda tanuu qorayaa waa nin qof qoraya haddii aad wax leexsan qortid ummaddii baad ku geftid haddii aad wax toosan qortidna ummaddii baad toosisay marka waxyaalaha haddeer aadka u la yaab kale ee aan anigu la yaabo badan ahaanba sidaa u aadan sheegay marka aad baraha bulshada geshid waxyaalaha aad arkaysid waxaa ka mid ah qof baa wuxuu odhanayaa qoraa baan ahay qoraal buu soo qorayaa qoraalkaasi meel uu ka jeedo iyo meel u jeedo fahmaysa xitaa xarfaha laba dhaca iska hagaajin maayo xarafka laba dhacaya inuu laba dhacayo ma garanayo xarafkii maadaama uu laba dhacayay hadhow macno kaluu samaynaya xarafuu u waday bare baa bare ka noqonaya macallin buu ka noqonaya hadda qof buu raba inuu tilmaamo tusaale ahaan wuxuu ka noqonayaa um, um, magac macallin buu ka noqonaya wuxuu rabay inuu tilmaamo een, carabka qofka qofkana carabkiisa waxaa la yidhi qofku waa carabkiisa marka wuxuu dhahayaa wuxuu qorayaa carab nin carbeed buu qorayaa waxyaalaha dhibaatada qoraalka haysata ayay ka mid tahay wey Een, tusaale ahaan dadku haddeer maasha allah ummadda soomaaliyeed ama dhallinyarada soomaaliyeed wax badan bay baratay dhallinyaradu si fiican bay wax u baratay balse xagga qoraalka wax badan baa ka yaacsan waayo muggii iyo miisaankii iyo miidii murtida ayaa loo dhaadhacay marka wax la qorayo ninku wuxuu samaynayaa saddex bilood buu rabaa inuu buug ku qoro ummaddiina usoo bandhigo dee ma suurtagelayso saddex bilood waxaad soo ururisay soo baacisay wax suurtagelaya maaha ninkii markaa waa bici raadise ma aha taariikh raadis iyo cilmi raadis iyo dhaxal inuu ummaddii uga tago ma aha marka dhibaatada ugu xooga weyne ka qaadanaysa saasaa ka mid ah waxaad arkaysaa buug baa lasoo bandhigayaa buugtii hadhow markaad dhex martid wax allaale waxaad ka raadisid aad bay u yartahay cabdikariinow aad bay u yartahay marka anigu waxaan hindisayey inaan wax intaa ka bedelan haddii ilaahay idmo inaan soo bandhigo maadaama oo aan afar iyo konton nin aan wax ka ururiyey oo aan wado kumana degdegayo oo intay doonta haygu qaadato labaatan sano soddon sano toban sano intay doonta haygu qaadato si ciidan usoo noqonaynaa waxaan ku laabanaynaa aadan jaamac owle aadan sidaad sheegtay hal abuurku waa wax muhiima markaad eegeysid dhanka miisaanka hal abuurnimada iyo dhanka qoraalka bal waxaad noo iftiimisaa qaab qoraalalka baraha bulshada lagu soo bandhigayo iyo buugta ma laiswaafajin karaya ma la odhan karayaa isku jihay u wada soconayaan qofkii markuu abwaan yahay oo qoraan yahay hal abuur yahay baraha bulshada isticmaalayo iyo markuu bulshada caadiga ku dhex jiro qof qiimkiisa laga garanayo inuu hal abuur yahay oo bulshadii karaamo iyo magac ku leh badanaa waxaa laga hadlayaa in hal abuurnimadii ay noqoto in lasoo qaato qoraal qofkuna uu gabay ama tix qof leeyahay uu magacii ku qorto bal iga waran farshaxanimada uu ka kala dheeryahay waxaa weeye habka qofka uu sida uu u geliyo dareenkiisa iyo sida uu imagkiisa ugu sawiro waa la iswaafajin karaa waa laba qaybood oo muhiima ilaahayna qofka uu isugu daro wax badan buu bulshada ka bedeli karaa fankuna uu ka wen yahay hees yaroo jacayla oo lasoo qaado uu ka wen yahay fanka bulsho dhan baa lagu hagaa qoraalka bulsho dhan baa lagu hagaa halabuurka qosho bulsho dhan baa lagu hagaa waxbarashadaa lagu hagaa tacliintaa lagu hagaa wadaninimadaa lagu hagaa dhinac kasta waa lagu hagaa waxaan leeyahay marka aan iskaashano inta dhalinyaro ee hadda wax qorta ee soomaaliyeed ee meel kasta aaday joogaan waxaan leenahay inaan dalad aynu leenahay samaysano war wadaninimadii inaan kor u qaadno war inaan waxbarashadii kor u qaadno iyo cilmigii iyo tacliintii sare in kor loo qaado waa taas cabdikariim mar kale waxaan leeyahay ummadda soomaaliyeed horta aad baa beryahan dambe usoo badanayan dadka wax qoraya dadka qoqorya aad bay usoo badana waana wax ilaahay loogu mahadnaqo qoraalkuna dee qofku intaa uu ku jiro waxbuu baranayaa muddo kale hadda anugu afar sano unbaan aad ugu dhex jiray qoraalka intii ku horeysay waa qori jiray laakiin afar sanaan intaan shacada soo dhameeyay baan aad u dhex galay intaa wax badan baa ii koray waxaad markaa dhici gesho waxaad ogaanaysaa af soomaaliya in dadkii qoray laftigooda qabya kaga tageen qodobo badan oo qabyaha oo u yaala intaa hadda wax qortaa in ay buuxiso oo qabyo tirto looga baahan yahay waxaa ka mid a markaad wax qori sidoo kale waxaad la kurmaysaa afguryo kala duwan baynu leenahay bulsho kasta afguri gaara leedahay gobolka sool hadda laasaanadan joogno afguri bay ku hadlaan garowga afguri baa lagaga hadlaa muqdisho afguri baa lagaga hadlaa hargeysa afguri baa lagaga hadlaa buugga maanta aan anigu laascaanood ku qoro waxaan doonayaa dhammaantood inay wada akhriyaan haddana afgurigii laascaanood baan ku qorayaa kadib waxaan odhanaya markaan xidhiidh baan anigu wax ku qorayaa xidhiidh waxaan qorayaa gabadh waxaan qorayaa laakiin isaga wuxuu qorayaa gabar ama wuxuu qorayaa xiriir ama waxaa weye ra-dii iyo dhaadiiba aada u dagaalamaya weliba aad moodaa in dee aanay isu dhow dhow yihiin inta gobole ra-da lagaga hadlay inta gobole dhada lagaga hadlaana hadda way isu dhow dhow yihiin haddayna waxbas dheerayna wax laodhan kara waa lix iyo iyo sideed bay kala tilmaamaan iyo qaar kaloo xagga mayga u badan marka waxaan leenahay horta bal afafku way soo hormareen afafku horumar marka la qorayey waa soo hormaray iminka waxa wey ninka carbeede jooga masar wuxuu ka oranayaa dee gamiila jiddan marku jamiila jiddan sidoo kale ka carabta ee isna jooga khaliij khaliijka si kale loo akhriyaya jesmak buu ka oranayaa ma isagoo maisma ka wadaa laakiin marka ay wada qorayaan gamiila jiddan kana ma qorayo kana ma qorayo wax kaluu leeyahay laakiin jamiila jiddan bay wada qorayaan eeg dhawaqii way ku kala duwan yihiin laakiin waxay ka midaysan yihiin qoraalkii soomaaliya waxaan leenahay horta bal aan samayno war xiriir ku hadal oo waxaa kale ku hadal bal mid aynu ka midaysanna xagga qoraalka ah waxyaabaha murtimeer siciidaad is leedahay hal abuurka da-da yaree dhallinyarada ah sida aadan uu sheegay qofka buugga markuu soo bandhigo sideebuu ku noqon karaya buuggana mid dadku dhan gaadha markaaad wax qoraysid waxa aad qoraysaa waa inuu la socdaa waxa isbedelaya iyo xilliga iyo wacyiga winula socdaa waayo murtideennii soomaaliyeed ee hore haddaad si kasta u dhegaysatid iyo haddaad hore iyo dib u dhegaysatid marna wax haddii ilaah waynu ku runyahay casriga dambe iyo casrigii hore intaba waa la socotaa qadiimigii hore waa wax macnaha ilaahay u siiyey ummadda ciyaaraha la tumo wax ciyaaroo kale lama soo kordhin hadday dhaanto tahay hadday wigla tahay hadday hanahaybsan tahay hadday hoolabeen tahay hadday haan tahay wax kaloo dambe lama soo kordhin wixii kaloo lasoo kordhinsiiyey waa dhaanashka reer galbeeda tusaale ahaan gabay baa ninku koobay soomaaliyeed akwaan soomaaliyeed oo dhowr iyo toddobaatanayadii uu mariyey hiddaa gabaygu kale leeyahay iyo hoodo iyo raase hawraartu waa qaybsanayd tan iyo haabiile waa hibo ilaahay baxsho aan lagu helayn iibe kol hadduu habaas kaaga dhaco hug iyo way reeb iyo heer dhaafsan baan ka hadlayaa haliyo kowlaha ninka labada midh ka mariya waan dhaafsanaya buu leey hanahaybsan iyo dhaanto iyo haawis kala jaada eeg wuxuu isku xidhayaa ab ummaddii oo dhan bulshada waxa dareenkeeda hoolabeen jidiida iyo markaan heesbulla u qaado sida nimanka haamaha tunta ee ku hetiwaasaya ama hoobalintii miyiga ma u hayabadey ciyaarta marka la tumaya moogtaa caawana hir bay laacaya balan u heeseeyo macnaha ni- mid walba waa mateli karaa buu kuleeyahy marka marka aad wax qoraysid waa inaad sawirkaa u aadan bixiyo oo kale waa inay xambaarsan tahay qoraalkaagu hadduu buug yahay iyo hadduu tahay jaraa'idba waa inay xambaarsan tahay ummadda wax dareen ku meeraya uu yahay marka caqabadda haysta ummadda waxa weeye qofku dhanka uu jecel yahay keliyu iska taagaya qoraagu dhanka isaga uga muuqatay buu iska taagaya oo waxyaalaha hadhowtu qofka aan wixiisu horumar u noqonayn horumar u noqonayn qof buu iska jeclaanayaa bes qofkaasunbuu socodsiinayaa qofkani macnaha dhanka kale ka eegi maayo marka waa waxyaalaha caqabadda ay haysata waxyaalaha kaloo ka mida waxa weeye dadkeennu waxaa dhallinyarada haysata ardadeenna ardadeenna dhibaatada haysata waxa weeye ardada iskuullada waxbarata hadday jaamacad tahay iyo hadday iskuul tahay ardadii waxaa la barayaa sanadkii carabi iyo english baa la barayaa iyo xisaab soomaali loo dhigi maayo hadday maahmaah tahay hadday gabay tahay hadday sheekooyin xariiro tahay hadday dilakuna suugaan nooc walba tahay soo jireenkeeni loo dhigi maayo hadhow marka imtixaanka laga qaadayana waxaa la dhahayaa waxaad soo sheegtaa halgamayaashii soomaaliyeed intay ka koobnaayeen iyo meesha uu ku dhashay waxaad soo sheegtaa haddii ilaahan ku raya intaasoo gabay waxaad soo sheegtaa gabayga noocaasa dhammee waxaad soo sheegtaa intaasoo mahmaahood maxaa lagu daraa qofkii ma dhigan ardada intay soo yacday waxay dhahaysaa allah soomaaligu adagka miyaan markaa la odhan karin macalimiintu qudhooda waa ka qayb qaadatayoo af soomaaligii yadaaba rabta in laga sii socdo marka waa tuu lahaa abwaankii soomaaliyeed cismaan cabdinuur xaashi farteenna ka daaya dheeldheelkoo dhammaystira shaqalka kii dheeroo xarfaha labadhaca ha dhaawicinoo hamsaha dhaabadda ah ha dhayalsaninoo sidaad u dhahdaan ayuu u dhigmaa sidaad u dhigtaanna wuu u dhahmaaye dhawaaqasan waa la qaataaye dhabiiltankan hoy ku dhiirada dhigiinna qalaadba weydin dhistaan higaadiisa waad dhudhumisaane dhammaanba farteenna dhoyga gesha aadan waxaan joognaa xilligii een, barnaamijkaanu soo gabagabayn lahayn sidaas siciid sheegay dhallinyaradu fahamkan ay ka haystaan qoraalka iyo hibada waa mid intee leegna Een, runtii haddaan s- eh, barnaamijka soo gagaweyna saa sheegtay een, waa sidaa uu abgaan ku sheegayey een, hibadu dee waa wax gaara mididku waa wax gaara oo aadan carbatuu lahaa gabayga sheeganayay markuu lahaa inkastoo midhaha eh, laga sameeyo madasha luuqdeeda eh, mahadhaan ka reeba hadhiyo anigu maamaahay marka waxaa weeye waa wax een, een, u gaara oo qofka ilaahay siiyo inta laga fahansan yahayna dad badan oo hibada ku jirto ah, laakiin laga soo saarina way jirtaa dowladdeena waa tay dhacday dowlad soomaaliyeed oo hadda dee dadka iskuulaadka iyo maxadada een, ku dhiirigelisa in dadka hibada lasoo saaro fankuna waa fara badan yahay cabdikariimna sheekooyin badan oo aan kaga sheekeeyo wa- ay- ay- oo aan hayana waa jireen laakiin waqtiga inagu yar waxaan jeclahay mar kasta in een, aynu aynu een, xoogga saarno in dadka hibadu ku jirto qoraalka ah in dadka sawirka farshaxankaa ku jiro anuu wiil yaro dhalinyaro sagaal jir oo maalin dhood aan arkay sidoo waxu sawiraya waan yaabay in la sameeyo gudiyo hibooyinka taba- ee dabagala sidaan dar- carabta oo kale maan in badan ku arkay barnaamijyo hibooyinka ay soo bandhigayaan oo dhalinyarada ku dhiirigelinayaan in jaamacadaha iyo maxadada laga soo saaro dadka hibada hal abuurka ay ku jirto maasha allah dad badan baa inagan inagu jira inaynu eh, waxayna waxayno oo aynu dad waxa weeye een, waan soo gabagabaysananaaye waxaan ku soo gabagabaynayaa een, mandaqadda aynu joogno horta waa siduu aadan sheegay in la midoobo way qurux badan tahay qadirna yaayiir aad moodaa inay jirto insha allah waxaanu rajaynaynaa sanadka sanad kasii dambeeyaba inay kasii wanaagsanaato marka waxaan leeyahay ummadda soomaaliyeeday qoraalka waa inaad eegtaan markaad qoraysaan muxuu bulshada ka turjumaya ummadda muxuu dhaxal u reebaya ummadda muxuu u yahay kayd haddaad waxaad jeceshahay mateshid dhib bay kugu noqonaysaa dhegeystayaal waxaa intaas inoogu eeg barnaamijkeennii hibada iyo hal abuurka oo toddobaadkan idinka imanaya magaalada laascanood ee xarunta gobolka sool waxaana nagala qayb qaadanaya barnaamijkaasi murtimeer siciid cabdisamad oo ka mid a abwaanada gobolka sool iyo aadan jaamac owle oo ka mid a qorayada sida weyn looga yaqaano deegaanadani intaaynu ku kulmi doonno barnaamijkan mid lamida waxaan idinkaga tegaynaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
cabdikariin olol ayaana laascanood inoogu soo diyaariyey barnaamijkaasi haatanna waxaad ku soo dhowaataan xubintii ciyaaraha waxaa la diyaaraa maxamuud mascade
waxaana wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha waxaa xubinta ciyaaruhu idinka imaanaysaa suuqa kaarmeel ee magaalada minneabolis ee gobolka minnesota halkaasi oo maqaaxida weyn ee ku taalla ee safaari dadweyne aad u fara badan oo gaaraya ilaa iyo boqol iyo dhowr qof ay halkan ku daawanayeen ciyaar feer ah oo dhex maraysay floy may wether iyo weliba ciyaaryahan kale ee la yidhaahdo macgregor labadan ciyaaryahan ayaa muddaba isu bootaynayey islamarkaasina midba midka kale uu lahaa waan ka guulaysanaya iyadoo markaasi lagu tartamaya lacag gaaraysa lix boqol oo milyan oo dollar taasi oo saddex boqol oo milyan oo ka mid ah uu ku guulaystay ciyaaryahan floy maywether haddaba waxaan jeclahay ciyaartaasi oo ahayd mid aad u xiiso badan islamarkaasina ay guushu gebagabadii raacday floy maywether inaan wax ka weydiiyo cabdulaahi daysane oo ka mida dadka aadka ugu xidhan ciyaaraha ee feerka loo yaqaano welu isagu weliba ee aad iyo aad muddaba ula socday bal waxaan jeclahay kulankan iyo sida ay guushu ku raacday ee maywether iyo waxyaabaha guuldarrada ku keenay magregor inaan isaga isla jexjexno ee marka ugu horraysa ee ciyaarta waan wada daawanayna waadna u jeedaysa dadweyne aad u fara badan baa halkan dhoobnaa oo nala daawanaya weliba qaarkood aanay bixino hadalkooda weli aan sii maqlayno ee cabdullahi bal waxaad ka warrantaa ee kulanka markaad qiyaasto ee sidii warbaahintii uga hadlaysay ee loo xayeysiinayey ee muddadii faraha badneed laga hadlayay kulan u qalmay oo dadkii daawaday ay ka heleen ma noqday waa mahadsantaha mascade runtii caawa waxay soo bandhigeen labada feryahan ciyaar aad iyo aad u xiiso badan dad badan oo ka mid a dadka macnaha daawado bagsiga waxay islahaayeen caawa wuxuu noqon doonaa feerku sidii feerkii ka horreeyey oo ninka la yidhahdo bakiya iyo isku baxeen iyo maywether oo kale laakiin caawa waxaad u malaysaa aad ayuu uga duwanaay waxayna soo bandhigeen labadooduba macnaha feer aad iyo aad macnaha loo xiiseeyey oo aad u wanaagsanaa ilaa iyo waxaa laysla gaaray ee toban wareeg ee haddii aynu marka eegno labadan ciyaaryahan iyo qaabkii ay u ciyaarayeen ee maxaad isleedahay guusha way u keentay ee ciyaaryahan maywether inuu guulaysto weliba waxaan ognahay inuu maywether afartan jir yahay ninka kale oo la ciyaaraya uu sagaal iyo labaatan sano jir uu yahay well i think waxaan u malaynaha macnaha waxyaabaha u sahla horta marka hore labadoodu isku professional maahan macnaha maywether waa bagsar caadi oo asagu mar walba macnaha ciyaartiisu waxay ku salaysan tahay feerka meesha uu mcgregor uu ka yahay macnaha m m a marshal artist marka maywether macnaha wuxuu leeyahay macnaha in ka badan mcgregor oo macnaha oo khibrad ah so sidaa darteed waxay u saamaxday macnaha inuu caawa asaga ay guusha raacdo tekniik badanna wuu isticmaalay oo ah inuu marka hore isdaaliyo mcgregor macnaha shantii round ugu horraysay kabacdina uu maywether markaas la soo baxay macnaha baksan skillskiisii oo xirfaddiisii macnaha uu ku caanbaxay markiisii hore ee waa gartay ee macgregor marka laga hadlayo ee wuu ka daayaraa maywether tan kalena ee wuu ka gacmo dheeraa culayska marka labadooda la eegana wuu ka culays weynaa ee marka iyadoo taasi ay jirtood ka warrantay hadda khibradda maywether guusha u shahashay maxaad is leedahay macgregor laftiisa guuldarradu way u keentay wel waxaa u keenay marka ugu horrayso inkastoo culayska iyo xagga xoogga macnaha uu ka loo maleeyo inuu ka wen yahay haddana waxaan u malaynaa macnaha bagsiga dadku waxay u malayaan xoog keliya maahan macnaha intiisa badan waxaa waaye waa waa farsamo soo farsamadaa u saamaxday maywether inuu raayo macnaha iyo adkaysiga badan ee uu gaari karo macnaha ilaa iyo laba iyo toban round meesha mcgregor uu basboortigiisu yahay ilaa iyo shan daqiiqo ilaa iyo shan round meelahaas labaatan iyo shan labaatan iyo daqiiqo shan buu yidhi daqiiqo maywether ya so taas waxay keenaya marka adkaysiga dambe macnaha ayay u saamaxday inuu macnaha maywether oo oo raayo waa garta ugu dambayntii ee lacag fara badan buu ku guulaystay ee maywether oo labadooda marka lasoo wareego lacagtay qaadanayeen nina boqol buu qaatay nina saddex boqol oo weliba laga yaaba in lacagtaasi ka sii badato marka ay soo xaroodaan lacagaha telefishinada iyo waxaa ee ciyaarahan hore uga fadhiistay dib ayuu ugu soo noqday ma isleedahay markaan cid kale oo ka soo celin karaysa ka fariisada ciyaaraha ayaa iman karta wel lacagtan faraha badan marka la fiiriyo ma muuqato qof kalento macnaha hadda u dhigmo Ee, maxaa yeele macgregor caawa wuxuu ka qayb qaatay in dad fara badan ay telefishinka soo daayaan ay ka fiirsadaan macnaha taageerayaal fara badan uu leeyahay because of sportigiisa kale hadda ma muuqdo feeryahan kale oo sidaas camala macnaha oo positionkaas geli kara marka mayweather sababaha usoo noqdana markii la weydiiyey isagaba wuxuu yidhi een, saddex boqoloo milyan lacagta badan uu samaynaya darteeda usoo noqdo wuxuuna sheegay inuu halkan feer keliya ugu dambeeyo uusan mar kale kusoo noqonayn waa taad baad umahadsan tahay kaasi waxa uu ahaa cabdulaahi daysane oo ciyaaraha feerka si dhow ula socda islamarkaasina kulankii dhex marayey macgregor iyo weliba mayweather ila falanqaynayay dhegaystayaal xubintii ciyaaruhuna maanta waa nagintaa tan iyo kulan dambe waa mascadooda la suda iyo nabadgelyo
aad buu mahadsan yahay maxamuud mascade oo inala socodsiinayey xubintaasi ciyaaraha haatanna dhinacii heesa ayaan jalleeci doonaa waa heesta uu ku luuqayo fanaanka xasan aadan samatar
markaan dhada jiray shan iyo toban markaan dhamac kuur la soo kacay markaan dhada jiray shan iyo toban markaan dhamac kuur la soo kacay dookhayga markaanu saan tegey naftayda midaanu doorbido dadeedanigoon ka gararay naftayda midaanu doorbido dadeedanigoon ka gararay awaagadagayo midaanini naftayda midaanu doorbido dadeedanigoon ka gararay naftayda midaanu doorbido dadeedanigoon ka gararay awaagadagayo midaanini dabeecadeyeeda gaariyo barandula tilmaami koo damba samee ku horo dunida maashayna guri midabka biyo dahab siidoodii ishan daymada ka bogano jeedaalada wow dawayo nabadii midabka biyada habsiigoodii ishandaymada ka bogano jeedaalada wow dawyo nabadii cashaqan mudabadan mudabadan bidaashaday riyadataan gooniseedii hurdada daris kuulaahan jiray dabayshiyo laxanta dayre dugsiga tii iliga noqolay harwaydarale adiga taalay harwaydarale darale adiga heestaasi macaan iyo codkaasi hallaasiga ah ee fanaanka xasan aadan samatar ayaannu ku soo gebagabaynaynaa idaacaddayadii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta anigoo jacfar kookaaya ismaaciil xuseen farjar iyo bashiir abikar waxaannu idinku dhaafaynaa nabadgelyo
dabayshiyo laxanta dayre dugsiga tii iiga noqolay harwaydarale adiga taalay harwaydarale darale adiga taalay dodiyo kulankeedii barashada bixdiyo hadalkaagii macaanaa daway samirkiyo duuqaadkii imaankiyo daacadaadii dubaqay yaa jexrayste naftayda midii ay ku degilay harwaydarale adiga taaye harwaydarale darale adiga taaye dodiyo kulankeenii barashada dexdiyo hadalkaagii macaanaa daway samirkiyo dulqaadkii imaankiyo daacadaadii dubaqay yaa jexrayste naftayda midii ay ku degilay harwaydarale